alxamdu لlh rb العاalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف الأنbiyاء والmرسلين نبyina mحamd وعlى آlه وصaحbه أجمعين qال المصنف رحimه الlه taعالى وللنصب خمس cلاamات الفتحة والألف والkسرة والyaء وxذف النuن waa cashirkeennii شhanaad kitaabkii almuqadima alajrumiya fii cilmi alcarabiya kitaabkaas oo aynu nidhi wuxuu koobsanayaa afar mas'ala masalada koowaad alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi masalada labaad alicraabu wamaa yatacallaqu bihi mas'alada saddexaad alafcaalu rafcan wanasba wajasman masalada afraad alasmaau rafcan wanasban wakhafdan afartaa mas'alo waxaynu soo dhammaystirnay mas'aladii koowaad alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi oo saddex mas'alo ay hoos imanaysay tacriifu lkalaam aqsaamu lkalaam calaamaatu aqsaami lkalaam kadibna waxaynu soo bilownay mas'aladii labaad alicraabu wamaa yatacallaqu bihi mas'alada labaad waxaynu nidhi marka la tafsiiliyo waxaa hoos imanaya lix mas'alo ayaa hoos imanaya saddex mas'alo wuxuu kaga soo hadlay baab licraab laba mas'alo wuxuu kaga hadlaya baabu macrifati calaamaat alcraab hal mas'alana wuxuu kaga hadli doonaa fasal uu odhan doono almucrabaat lixda mas'alo ee hoos imanaysa alcraabu wamaa yatacallaqu bihi saddex mas'alo wuxuu kaga soo hadlay baynu idhi baab licraab saddexdaa mas'ale maxay ahaayeen kow tacriifu licraab laba aqsaamu lcraab saddex almucrabaatu wamaa yadkhulu fiiha min aqsaami licraab laba mas'alena wuxuu kaga hadlayaa baynu idhi baabu macrifati calaamaat alcraab oo shalay aynu soo bilowno labadaa mas'ale waxaa weeyaan calaamaatu aqsaami alcraab iyo mawaadicu calaamaati aqsaami اlcraab labada mas'alena baabu macrifati calaamaati alcraab uu kaga hadlaya hal mas'ala iyadana wuxuu kaga hadlaya fasal u odhan doono almucrabaat markaa shalay waxaynu soo bilownay baabu macrifati calaamaati alcraab baabkaasi wuxuu ka hadlayay baynu idhi laba mas'aluu ka hadlayay mas'alada koowaad waxaa weeyaan calaamaatu aqsaami alcraab qayb kasta oo ka mid a afartii qaybood ee icraabka rafcihii iyo nasbihii iyo khafdihii iyo jasmihii inay yeelanayso calaamaad sumado lagu garanayo mas'alada labaad waxaa weeyaan calaamaadkaasi inay yeelanayaan mawaadic meelo ay degaan oo ay galaan mawaadicu calaamaati aqsaami alcraab waxaynu soo tilmaannay calaamaatu aqsaam ilcraab marka la ysku wada daro inay noqonayso imisa afar iyo toban ayay noqonaysaa afar waxaa iskale rafcaha shan waxaa iskale nasbaha saddex waxaa iskale khafdaha labana waxaa iskale jasmaha mawaadicu calaamaati aqsaam ilcraabna waxaa weeyaan baynu idhi almucrabaatu waxyaabihii la icraabiya waxyaabaha la icraabayaana marka la ysku wada daro waa koob iyo toban sideedii ismiga daahirka laysku odhan jiray iyo saddexdii ficilka mudaaric laysku odhan jiray marka waxaanu nidhi afartii qaybood ee icraabka qayb kastoo ka mid a si gaara ayuu isu dul taagayaayo qayb kasta wuxuu sheegayaa calaamaadka ay yeelanayso iyo calaamaadkeedaasi mawaadicday degayaan shalay markaa wuxuu soo bilaabay rafcihi wuxuu ka soo hadlay markaa calaamaatu rafci iyo mawaadicu calaamaati rafci soo ma calaamaatu rafci waa imisa waa afar addammatu walwaawu walalifu wannuun mawaadicu calaamaati rafcina waa imisa dee waa koob iyo tobankii la icraabayay sideedii ismiga daahirka saddexdii ficilka mudaaric calaamaadka rafcaha waxaa ugu asalsaneyd baynu ihi damadii imse meelood bay degaysaa toddoba meelood bay damadu degtaa shan ka mid a ismigii daahirka iyo laba ka mid a ficilkii mudaaric saddexda kalena naa-ib bay ka noqonayeen waawda ayay calaamada labaad noqonaysay iyaduna markay tahay calaamatu rafci niyaabatan can idamma waxay degaysaa laba meelood soo ma labadu asmaa bay ahayd calaamada saddexaad waxay ahayd alif iyaduna markay noqonayso calaamatu rafci niyaabatan can idama hal meel bay degaysay meeshaasina ismi buu ahaa waa kee almuhana amba taniyat lasmaa wixii uu ku magacaabo calaamada ugu dambaysa afraadna waxay ahayd annuun iyaduna markay tahay calaamatu rafci niyaabatan can idama hal meel baa ay degtaa meeshaasina waxaa weeyaan alafcaalu alkhamsa halkan markaa wuxuu ka bilaabayaa icraabka qeybtiisii labaad oo ah nasbihii calaamaadka lagu garanaya nasbaha iyo calaamaadka nasbuhu meelaha ay degayaan wuxuu yihi walinasbi nasbihii waxaa u sugnaaday khamsu calaamaatin sumado shana alfatxatu kordhigii iyo walalifu alifkii iyo walkasratu hoos dhigii iyo walyaa-u ya-dii iyo waxadfu nuuni nuunta goynteedii icraabka qeybtiisii labaad weeyaan annasbu nasbuhuna wuxuu yeelanayaa isaguna dee laba arrimood kow calaamaatu nasbi nasbaha sumadaha lagu garanayo lafdigan inuu mansuub yahay amba ismi ha noqdo amba ficile maxaynu ku garanaynaa kaasi waa qodob koowaad qodobka labaad mawaadicu calaamaati nasbi nasbaha sumadihiisaasi xageebay gelayaan meesheebay degayaan taana wuu ka hadli doonaa wuxuu ku hormaray calaamaatu nasb nasbaha sumadaha lagu garanayo lafdigu inuu yahay mansuub maxaynu ku garanay inaanu ahayn marfuuc inaanu ahayn makfuud inaanu ahayn majzuum ee uu yahay mansuub maxaynu ku garanaynaa wuxuu yidhi waxaa lagu garanayaa nasbihii shan calaamadood baa lagu garanaya shantaa wuxuu ugu horreysiiyey alfatxatu waa kordhigii xarakadii la odhan jiray fatxada calaamaadka nasbahana waxaa ugu asalsan fatxada ayaa ugu asalsan inta la heli kara in fatxo wax lagu nasbiyo looma guuri karo calaamo kale laakiin markay suuro geli weydo in fatxo wax lagu nasbiyo ayaa waxaa loo wareegayaa calaamo kale afarta kalena waxay ka naa'ib noqonayaan fatxadii calaamada labaad alif waa xarafkii alifka loo yaqaan calaamada saddexaad alkasratu waa hoos dhigii xarakadii hoos dhigga ahayd walyaa-u waa calaamada afraad iyaduna waa xaraf waxadfu nuuni iyo nuuntii oo la goynayo nuuntii aynu nidhi waxay calaamatu rafci u noqonaysaa alafcaalu alkhamsa ayaa marka nasbaha la joogo la xadfaya marka xadfu nuun ayaa noqonaya calaamatu nasb waa shantaa calaamadood ayuu nasbuhu yeelanayaa fatxada ugu asalsan baynu nidhi afarta kalena waxaa weeyaan naa'ibatun can ilfatxati walinasbi nasbihii waxaa u sugnaaday khamsu calaamaati sumado shana alfatxatu kordhigii walalifu iyo alifkii walkasratu iyo hoos dhigii walyaa-u iyo ya-dii wa xadfu nuuni iyo nuunta goynteedii fa ama alfatxatu hoos dhigii miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihii ayay sumadu ahaanaysaa fii alaaati mawaadica meelo saddexa dhexdood filismi ismigii dhexdiisa almufradi ee mufradka ahaa wa jamci tagsiiri jajabinta jamceeda dhexdiisa walficli ficilkii dhexdiisa almudaarici mudaaric ahaa idaa dakhala markuu galo calayhi ficilka mudaaric dushiisa naasibun mid nasbiya walam yatasil oo aanu la xidhiidhsanin biaakhirihi ficilkaa mudaaric dabayaaqadiisa shay-un waxba aanay la xidhiidhsan wuxuu ka soo baxay calaamaatu annasbi nasbaha calaamadihii lagu garanayay waa shan buuli wuxuu doonayaa inuu bilaabo mawaadicu calaamaati nasb nasbaha calaamadihiisaasi meelihii ay degayeen imise meelood bay degayaan dee waa koob iyo tobankii la icraabayo waxaa weeyaan sideeddii ismiga daahirka iyo saddexdii ficilka mudaaric calaamaadka nasbaha waxaa ugu asalsanayd alfatxatu fatxadu markay tahay calaamatu nasbi waxay degtaa lix meelood bay degtaa musanifku wuxuu yidhi saddex meelood laakiin saddexdaa mid kasta maxaa laga dhigaya laba ayaa laga dhigaya lix meelood bay degeysaa fatxadu markay tahay calaamatu nasbi waxay degtaa lix meelood bay degtaa si kale haddii aynu u dhigno toddobadii meelood ee marka la rafcinayo damada lagu soo rafciyey ayuunbaa waxaynu ka reebaynaa jamcu lmu'anas assaalim lixdii kale waxaa lagu nasbinayaa fatxaa lagu nasbinaya intaa weya maxay kale yihiin lixdaasi waxay kale yihiin kow ismi mufrad oo munsarifa ismi mufrad oo hayru munsarifa jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir hayru munsarifa afartaasi waa asmaa ila waxaynu ka reebnay jamcu lmuanas asaalim ficil mudaaric oo saxiixu laakhira iyo ficil mudaaric oo muctalulaakhira labadaasina waa afcaal lixdaa meelood marka la nasbinayo lixdaba damaa lagu soo rafciyey waxaa lagu nasbinayaa fatxa ayaa lagu nasbinaya ismi mufradoo munsarifa marka la nasbinayo fatxa lagu nasbinaya soo damo laguma soo rafcin oo waxaad soo tidhi jaaa zaydun soo maha fatxaad ku nasbinaysaa waxaad odhanaysaa ra'aytu zaydan oka ra'aytu ficlun wa faacil zaydan maxaa la odhanaya mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun calaa aakhirihi liannahu ismun mufradun munsarif zaydan waa mafcuulu bihi waa mansuub wuu nasbisan yahay calaamada aynu ku garanay inuu nasbisan yahayna waa fatxada aakhirkiisa saaran ee daalka ka muuqata maxaa fatxa loogu nasbiyey liannahu ismun mufradun munsarifun waa ism mufrado munsarifa ism mufrado munsarifana fatxa lagu nasbiyey mowdica labaad waxaa weeyaan ismi mufrad oo hayru munsarifa isagana fatxaa lagu nasbinaya damaa lagu soo rafciyey fatxaana lagu nasbinaya jaaa axmedu ayaynu shalay soo nidhi soo mahe maanta waxaynu leenahay ra'aytu axmada ra'aytu ficlun wa faacil axmada mafcuulun bihi mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiraة calى aakhirihi liأnnahu ismu mufradu hayru munsarif waa mafcuulu bihi mansuub calaamada aynu ku garanay inuu nasbisan yahayna dee waa fatxada daalka saaran axmada oo maxaa fatxa loogu nasbiyey liannahu ismu mufradu hayru munsarif ism mufrad oo hayru munsarifana fatxa lagu nasbiyey mowdica saddexaad jamcu tagsiir almunsarif isagana fatxa lagu nasbinaya damaa lagu soo rafciyey oo waxaynu soo nidhi jaaa rijaalun maantana waxaa lagu nasbinayaa fatxa waxaad odhanaysaa ra'aytu rijaalan ra'aytu ficlun wa faacil rijaalan mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu calaa aakhirihi liannahu jamcu tagsiir almunsarif mafcuulu bihi mansuub weya calaamada nasbaduna waa fatxada aakhirkiisa ka muuqata oo maxaa fatxa loogu nasbiyey waayo waa jamcu tagsiir almunsarif jamcu tagsiir almunsarifna fatxa lagu nasbiya mowdica afraad jamcu tagsiir hayru lmunsarif isagana marka la nasbinaya fatxa lagu nasbinaya damaa lagu soo rafciyey oo shalay waxaynu soo nidhi imtala'at ilmasaajidu maantana waxaa lagu nasbinayaa fatxa lagu nasbinaya maxaa la odhanaya waxaa la odhanayaa ra'aytu almasaajida ra'aytu ficlun wa faacil almasaajida mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun ظاahiرة عlى آkhirihi لأnنhu jamcu تagsiir غayr الmunsarif waa iska waadix afartaasi waa asma mowdica شhanaad ee marka la nasbinayo fatxa lagu nasbinayo ficil mudaaricoo صaxiixulaakhira ficil mudaaricoo صaxiixulaakhira waxaa lagu soo rafciyey dama suma maantoo la nasbinayna fatxa lagu nasbinayo shalay haddaynu soo nidhi yansuru maanta maxaynu odhanaynaa lan yansura lan xarfu nafyin wa nasbun waistiqbaal waa inoo iman doontaa ficilka mudaaric bay nasbinaysaa yansura ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun calaa aakhirihi liannahu ficlun mudaaricun saxiixu laakhir lam yatasil biaakhirihi shay yansura waa ficil mudaaric oo mansuuba bilan caamilka nasbiye waa lan wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirih calaamada nasbaduna waa fatxada aakhirka saaran ra-da waynu fatxin markii hore way godnayd yansuru imikana lan yansura waa la kordhigay waayo maxaa fatxa loogu nasbiyey waayo de waa ficil mudaaric oo saxiixulaakhira xagga dambena aanay waxba kala xidhiidhsan ficilka mudaaricee saxiixulaakhirkaana xagga dambena aanay waxba kala xidhiidhsan marka la nasbinayo fatxaa lagu nasbinayaa mowdica lixaad ee ugu dambeeya mawaadicda fatxadu ay degayso markay tahay calaamatu nasbi waa mowdice waxa weeyaan ficil mudaaric oo muctalulaakhira xagga dambena aanay waxba kala xidhiidhsan tusaalihiisu muxuu noqonaya isaga laftiisa waxaa lagu soo rafciya dama soo ma shalay baynu soo sheegin damadaasi laakiin way qadarnayd yadcuu yarmi yakshaa soo maheen maantana waxaa lagu nasbinaya fatxaa lagu nasbinaya ficilkan mudaarice muctol akhirka haddii uu ku buko waaw iyo ya fatxadu way ka muuqanaysaaba maxaa la odhanaya lan yadcuwa lan yarmiya hadduu ku buko alifna alifta reebani xarakaba ma aqbasho baynu dheh waxa weeya waa lagu qadaraya oo waxaa la odhanaya lan yakshaa baa la odhanaya lan yadcuwa lan xarfu nafyin wa nasbin yadcuwa ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun ظaahiratun cala akhirihi liannahu ficlu mudaaricun muctal aakhir lam yatasil biaakhirihi shay waa iska waadix yadcuwa ficil mudaarico mansuuba wey caamilka nasbiye waa lan calaamada lagu garanayo inuu nasbisay waa fatxada wowga dushiisa ka muuqata maxaa fatxa loogu nasbiyey dee waa ficil mudaarico muctal aakhir xagga dambana aan waxba lagala xidhin kadalika hadduu yaa ku buko fatxadu saasay uga noqonaysaa maxaa la odhanaya lan yarmiya alif hadduu ku buko aliftu xaraka ma aqbashee fatxadii waa lagu qadaraya maxaa la odhanaya lan yaksha lan xarfu nafyin wa nasb يkشhى فicل مdaaرc maنصوب bl وcalاamaة نsبhi فaتxaة مqadaraة عlى الألف manaca min ظuhuuriha التacadud لأnhu ficl مdaaric muctal أhر lam ytaصل بآkhiri شha ykشhى ficil mudaaric weeyaan oo manصuuba caamilka nasbiye waa lan calaamada nasbaduna waa fatxada lagu qadarayo alifta dusheeda oo maxaa loo qadaraya lتacadud waayo aliftu xarakaba ma aqbasho alifta reeban in la xarakeeya waa mustaxiil waayahay maxaa fatxa loogu nasbinayaa fatxadaasi haba qadarnaatay liannahu ficlu mudaaricun muctal akhir lam yatasil biaakhiri shay waayo waa ficil mudaarico muctal akhira xagga dambana aan waxba lagala xidhin lixdaa mowdic marka la nasbinayo maxaa lagu nasbinayaa fatxaa lagu nasbinayaa oo kaas lixdaba markii la rafcinaya maxaa lagu soo rafciyey damaa lagu soo rafciyey iyadoo jamculmuanasi saalimna wuu la socday toddobadaasaa damo lagu soo rafciyey toddobadii damada lagu soo rafciyey marka laga reebo jamculmuanasi saalim lixda kale fatxa lagu nasbinaya saddex buu yidhi isagu laakiin dee saddexdii mid kasta labuu noqonaya fa ama alfatxatu kordhigii miya fa takuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihii ayay sumadu ahaanaysaa fii alaaati mawaadica meelo saddexa dhexdood filismi ismigii dhexdiisa ismigii almufradi ee mufradka maxaa ka soo baxaya munsarif iyo hayru munsarif halkaasi waa laba wa jamci tagsiiri jajabinta jamceeda dhexdiisa halkaana maxaa ka soo baxaya laba munsarif iyo hayru munsarif afartaasi waa asmaa walficli ficilkii dhexdiisa ficilkii almudaarici mudaarica ahaa idaa dakhala markuu galo calayhi ficilkaa mudaarici dushiisa naasibun mid nasbiya walxaal lam yatasil aanu la xidhiidhsanin biaakhirihi dabayaaqadiisa shay-un waxba aanay la xidhiidhsan halkaana maxaa ka soo baxaya saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir wuxuu yidhi ficilka mudaaric fatxa ayaa lagu nasbinayaa laba shardi buu ku xidhan shardigaa hore waxba muhim maaha ficilka mudaaric waxaa shardiya buu yihi marka fatxa lagu nasbinayo in uu galo caamil nasbiya waxa weeyaan ficilka mudaaric mar walba haddii caamil nasbiya uu galo mansuubun buu noqonaya marka waa iska taxsiilulxaasil mawaadicda kale lafteedu dee ictibaadan uma noqonaysa mansuube waxaa la nasbinaya un caamil nasbiya markuu galo marka waxba shardigaasi muhim maaha shardiga labaad ee shalayna aynu soo sheegnay baa muhima shardigaasi waa maxay ficilka mudaaric fatxa lagu nasbinaya waa haddii xagga dambe aan waxba lagala xidhiidhin sidii dee aynu shalayba usoo shardinay ficilka mudaaric marka dambe lagu rafcinayo inaan xagga dambe waxba loogala xidhiidhin kadalik ficilka mudaaric marka fatxo lagu nasbinayana waxaa shardiya inaan xagga dambe waxba lagala xidhin waxaa la diidaya waa maxay baan nidhi mima yuujibu binaa'ahu aw yanqulu icraabahu waxaa la diidayaa laba arrimood wax ficilka mudaaric haddii xagga dambe lagala xidhiidhiyo waajibinaya in la bineeyo oo waxaa weeyaan baynu nidhi nuunu tawkiid iyo nuunu linaas ficilka mudaaric haddii xagga dambe lagala xidhiidhiyo nuunu tawkiid khafiifa iyo haqiila waxay doontaa noqoto fatxa lagu bineynaya waxaa la mida ficilka mudaaric haddii xagga dambe lagala xidhiidhiyo nuunu linaas amba nuunu niswa markaana wuxuu noqonaya ficilka mudaaric mabni oo maxaa lagu bineynaya sukuun baa lagu binaynaya kaa waa la diidaya xagga dambe waa inaan lagala xidhiidhin waxa waajibiye in la bineeyo oo nuunu tawkiid iyo nuunu niswa waxaa kaloo la diidaya xagga dambe in lagala xidhiidhiyo wax waajibiya inaynu xaraf icraabno wax waajibiya inaynu xarako ka guurno oo aynu u guurno xaraf waxaasina waa maxay dee waa inaan xagga dambe lagala xidhiidhin alif ulisnayn iyo waawuljamaaca iyo yaa ulmu'anasati lmukhaadaba waayo saddexdaa mid ka mid a haddii ficilka mudaaric xagga dambe lagala xidhiidhiyo xarakaba lama icraabayo maxaa la icraabaya xaraf xaaladda rafcaha waxaa lagu rafcinaya nuun baa lagu rafcinaya xaaladda nasbahana xadfu nuun way soo socotaa marka xaaladda jismahana xadfu nuun marka waxaa shardiya ficilka mudaaric marka xaraka lagu icraabayo ama damaha lagu rafciyo ama fatxaha lagu nasbiye inaan xagga dambe waxba lagala xidhiidhin waxa waajibiya in la bineeyo amba waajibiye in xaraf lagu icraabo waxaan waajibinaya in la bineeyaa waa laba arrimood nuunu tawkiid iyo nuunu niswa waxaan waajibinaya in xaraf lagu icraabaana waa saddex arrimood alif lisnayn iyo waaw ljamaca iyo yaaw lmanasat lmukhaadaba wa ama alalifu aliftii miyaa fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihi ayay sumad u ahaanaysaa fil asmaayi asmaadii dhexdeeda alkhamsati ee shan tahay naxwu ra-aytu waxaan arkay abaaka aabbaha baan arkay wa akhaaka walaalkaana waan arkay oo kale weya waxaynu nidhi calaamaatu nasbi waa shan mawaadicu calaamaati nasbina de waxaa weeyaan koob iyo tobankii la odhan jiray almucrabaat calaamaatu nasbi calaamada koowaad isla markaana ugu asalsan waa alfatxatu imise meelood bay degtay lix meelood bay degtay lix meelood ayaa marka la nasbinayo fatxa lagu nasbinayo marka waxay nihi waa toddobadii damada lagu rafciyo unba waxaa laga reebaya jamcu lmu'anas assaalim calaamada labaad ee nasbuhu uu yeelanayo waa alalif alalif wuxuu noqonayaa calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati iska ilaaliya shalay waxaynu soo marnay alifko calaamatu rafciya niyaabatan can idam maantana waxaynu marnay alifkiyo calaamatu nasbiya niyaabatan can ilfatx maxay ku kala duwen dee labada mowdic baa kala duwan alifku markuu yahay calaamatu rafci wuxuu degi jiray hal mowdic mowdicaasi muxuu ahaa almusana alifku markuu yahay calaamatu nasbina wuxuu degaa hal mowdic mowdicaasina waxa weyn alasmaa alkhamsa yaan la ysku khaldin alifku markuu yahay calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati wuxuu degaa hal mowdic mowdicaasina waxa weeyaan alasmaau alkhamsa alasmaau alkhamsa shalay waxaynu ku soo rafcinay alwaaw niyaabatan can idama soo ma maantana waxaynu ku nasbinaynaa alalif niyaabatan can ilfatxa shalay haddii aad soo tidhi jaa-a abuuka maanta waxaad leedahay ra-aytu abaaka ina abaana la fii dalaalin mubiin ina abaana soo ma artan alif baa lagu nasbi ra-aytu ficlun wa faacil abaaka mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alalif niyaabatan can ilfatxa liannahu ismun min alasmaa'i alkhamsa abaa mudaaf والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل خفض مضاف إليه أما في محل جر مضاف إليه أبا ومفعول به وأنا منصوب على مدى نصبه ألفت كاف ككهر رئيسة نيابة عن الفتحة ألفت اسم حي بدل كتر فتحة دي بدل كتر ومحا ألف لو نسبه لأنه اسم من الأسماء الخمسة أبا مضاف كاف كنا ومضاف إليه أنت كان لو قياس قابل رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال أن كان ذا مال وبنين ذا مال ألف فالقو نسبي وأما الألف ألف تيمية فتكون وحي هانيسا علامة سمت بي هانيسا للنصب nasbihii ayay sumadu ahaanaysaa fil asmaai asmaadii dhexdeeda asmaadii alkhamsati ee shanta ahayd naxwu ra-aytu waxaan arkay abaaka aabbahaa baan arkay oo kale weeyaan wa akhaaka walaalkaayo walaalkaa baan arkay oo kale weeyaan dee intii kalena ku daba kaxee wa xamaaki wa faaka wadaa maalin wa ama alkasratu hoos dhigi miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihii ayay sumadu ahaanaysaa fii jamci lmu'anasi dhadiga jamciisa dhexdiisa jamci assaalimi nabadgalay calaamada saddexaad ee nasbuhu uu yeelinaya waa alkasratu hoos dhig baa waxay noqonaysaa calaamatu annasbi niyaabatan can ilfatxati hal mowdic baanay degta mowdicaasi waa kee waxa weeyaan jamcu lmu'anas assaalim jamcu lmu'anas assaalim waxaa lagu soo rafciyey dammaa lagu soo rafciyey oo xaalatu rafcaha wuxuu ka mid ahaa toddobadii mowdic ee lagu rafcinayey damada laakiin xaalatu nasbaha toddobadii wuu ka hadhayo lixdii kale way israaceen oo fatxaa lagu nasbiyey isagu gaar buu u baxay waxaa lagu nasbinayaa kasra niyaabatan can ilfatxati kasradaasna waxay bedel ka tahy fatxadii shalay haddaynu soo nidhi jaa'at ilmuslimaatu amba jaa'at ilhindaatu maanta maxaynu odhanaynaa ra'aytu alhindaati waxaynu ku nasbinaynaa kasra lama odhanayo ra'aytu alhindaata fatxa laguma nasbinayo way fiicnaan lahayd fatxadaana fudud laakiin kasra ayaa lagu nasbinaya ra'aytu alhindaati ra'aytu ficlun wa faacil alhindaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi kasratun ظaahiratun calى aakhirihi niyaabatan can اlfatxati liannahu jamcu lmu'anas asaalim alhindaati waa mafcuulu bihi waana mansuub calaamada nasbadu meeday waxa weeyaan kasratun ظaahiratun calى aakhirihi waa kasrada ta'da saaran alhindaati niyaabatan can اlfatxati kasradaasi asal maahay waxay bedel ka tahay fatxadii niyaabatan can اlfatxa oo maxaa kasro loogu nasbiyey liannahu jamcu lmu'anas asaalim wa ama alkasratu hoos dhigii miya fatakuun waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihii ayay sumadu ahaanaysaa fii jamci lmu'anasi dhadiga jamciisa dhexdiisa jamci assaalimi nabadgalay wa amalyaau ya-dii miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihii ayay sumadu ahaanaysaa fi tahniyati ismigii labada ahaa dhexdiisa waaljamci iyo jamcii la odhan jiray jamcu lmudakar assaalim dhexdiisa calaamada afraad ee nasbuhu uu yeelanayo waa alyaa-u alyaa-u iyaduna waxay noqonaysaa calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati fii mowdicayn laba meelood ayay ya-du fatxada kaga naa'ib noqotaa xaaladda nasbaha labadaa meelood waa labadee waa almuhanna wa jamcu lmudakari saalim labadoodaba marka la nasbinayo ya- baa lagu nasbinaya markii la rafcinayey may wada soconinoo way kala duwanaayeen soo ma almuhanana waxaa lagu soo rafciyey alif jamcu lmudakari saalimna waxaa lagu soo rafciyey waaw oo waxaynu soo nidhi jaaa almuslimaani iyo jaaa almuslimuuna laakiin maantoo la nasbinayo labadoodaba ya ayaa lagu nasbinaya oo maxaa la odhanayaa ra'aytu almuslimayni iyo ra'aytu almuslimiina saasaa la odhanaya su-aal maxaa lagu kala garanaya labadooduba haddii ya lagu nasbinayo maxaa lagu kala garanaya waxaa lagu kala garanayaa ya-da musanaha xarafka ka horeeya waa la kor dhigaa xarafka ka dambeeyo nuunkaana waa la hoos dhigaa ra'aytu almuslimayni ya-da musanaha miimka ka horeeya waynu kor dhignay soo maa nuunka ka dambeeyana waynu hoos dhignay jamculmudakari saalimna waa cagsiga ya-diisa xarafka ka horeeya waa la hoos dhiga xarafka ka dambeeya nuunkaana waa la kor dhiga ra'aytu lmuslimiina ayaad odhanaysa labadoodaba marka ya-daasaa lagu nasbinaya niyaabatan can ilfatxati ra'aytu almuslimayni ra'aytu ficlun wa faacil almuslimayni maxaynu odhanana mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxati liannahu musana wanuunu ciwadun can tanwiin fi lism mufrad almuslimayni waxa weyaan mafcuulu bihi waana mansuub calaamada nasbadu meeday waa ya-da ka horeysa nuunka niyaabatan can ilfatxati ya-daas maxay bedel ka tahy fatxadii oo maxaa loogu nasbiyeeya liannahu musanna kadalika jamcu lmudakari saalim isagana ya-baa lagu nasbinaya maxaa lo odhanaya ra'aytu almuslimiina ra'aytu ficil iyo faacil almuslimiina mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi alyaau niyaabatan can اlfatxati liannahu jamcu lmudakari saalim wanuuna ciwadu can tanwiin fi lismi mufrad ok rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka waa musanne mansuub calaamada nasbaduna waa ya-da wakadalika nunji lmuminiin almuminiin waa mafcuul bihi mansuub calaamada nasbaduna waa ya-da waa jamcu mudakari saalim soo ma waa mal yaau ya-di miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa linasbi nasbihi ee ayay sumad u ahaanaysaa fi tasniyati ismigii labada laga dhigay dhexdiisa fi lmusanna bay ka dhiganta waljamci iyo jamcii dhexdiisa jamcaasi waa kee jamcu lmudaker asaalim wuu iska maaragtay ijmaaliyey maba odhanin wa jamci lmudaker asaalim limaada waa la garanaya waayo jamcu tagsiir labadiisii qayboodba fatxaynu kusoo nasbina munsarif iyo hayr munsarif jamcu lmuanas asaalimna kasraa lagu nasbiyey jamca soo hadhay waa kee marka jamcu lmudaker asaalim wa ama xadfu nuuni nuunta goynteeda miyaa fa yakuunu wuxuu ahaanayaa xadafkaasi calaamatan sumad buu ahaanaya linasbi nasbihi ayuu sumad u ahaanayaa fi afcaali afcaashii dhexdeeda afcaashii alkhamsati shan tahayd allatii afcaashaasoo rafcuhaa rafcaheedu xaasilun uu ku xasilay bihabaati nuuni nuunta sugiddeeda calaamada shanaad ee ugu dambaysa calaamaatu nasbi waxa weeyaan xadfu nuuni xadfu nuun waa xarafkii nuunta la odhan jiray ayaa la goynaya xadfu nuun isaguna wuxuu noqonaya calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati hal meel baanu degaya meeshaasi waa meeshee waxa weeyaan ficilkii mudaaricii afcaalu khamsaha markaynu soo rafcinaynay maxaynu ku soo rafcinay nuun de soo ma sabuutu nuun nuunta joogitaankeeda nuuntii ka dambeysay alifulisnaynka iyo waawuljamaacaha iyo yaa-ulmu'anasa almukhaadaba maantoo aynu nasbinaynana waxaynu ku nasbinaynaa un nuuntii xadafkeeda nuuntii un baynu xadfayna nuuntii ka dambeysay alifka iyo waawga iyo ya-da oka xadfu nuunkaasaa markaa wuxuu noqonaya calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati oo haddaynu soo nidhi tansuraani tansuruuna tansuriina yansuraani yansuruuna maxaa la odhanaya caamil nasbiyoon baad gelinaysaa lan tansuraa lan tansuruu lan tansurii lan yansuraa lan yansuruu waa kaas lan tansuraa lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaal tansuraa ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nnuuni niyaabatan can ilfatxati liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa wa alifu lisnayni damiiru mutasilun mabniyun cala sukuun fi maxali rafci faacil tansuraa ficil mudaarico mansuuba weya caamilka nasbiya waa lantaa ka horeysa calaamada nasbaduna waa nuunta xadafkeeda tansuraani bahayd sooma nuuntii alifka ka dambeysay baynu de xadafna waxaa la odhanayaa lan tansuraa niyaabatan can ilfatxati xadfu nuunkaasina wuxuu bedel ka yahay oo uu naa'ib ka yahay fatxadii xadfu nuun maxaa loogu nasbiyey liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa lan tansuruuna waa la mid lan waynu icraabnay tansuruu ficlu mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni niyaabatan can ilfatxati liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa wawaaw ljamaca damiiru mutasilu mabniyun cala sukuun fi maxali rafci faacil lan tansuriina waa la mid lan icraabnay tansurii ficlu mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni niyaabatan can ilfatxati liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa وyاء المؤنث المخاaطبة ضميir متصل مبنiي على سكون في محل رفع فاعل لن ينصرا iyo لن ينصروna waa la mid وأما xadفu nuuni nuunta goynteeda miya faykunu wuxuu ahaanaya xadفkaasi calaamatan sumad buu ahaanaya لنصbi نصbihi ayuu sumad u ahaanaya في الأfعاali أfعaaشhi dhexdeeda ayuu ugu ahaanaya أfعaaشhi alhamسati شhanta ahayd أfعaaشhi شhanta ahayd marka la naصbinayo xadفu nuun baa lagu naصbinaya nuuntii baa la goynaya alati أfعaaشhaasoo rafcuhaa rafcaheedu xaasilun uu ku xasilay bihabaati nuuni nuunta sugitaankeeda afcaashani waxa weeyaan buu ku yidhi afcaashii marka la rafcinayo lagu rafcinayey hubuutu nuun niyaabatan can idamati dee afcaasha hubuutu nuun lagu soo rafciyey teebay ahayd waa alafcaal khamsa markaad nasbinaysana waxaad ku nasbinaysaa xadfu nuun halkaa waxaynu kaga baxnay calaamaatu nasbi iyo mawaadicu calaamaati nasbi calaamaatu nasbi waa imisa waa shan alfatxatu walalifu walkasratu walyaau waxadfu nuun mawaadicda shantaa calaamadood ay degayaana waa imisa koob iyo tobankii la icraabi jiray waaye shantaa waxaa ugu asalsanayd alfatxatu imise meelood ayay degeysaa imise meelood baa marka la nasbinaya fatxa lagu nasbinaya lix meelood alism lmufrad almunsarif alism lmufrad hayr lmunsarif jamcu tagsir almunsarif jamcu tagsir hayr lmunsarif afartaas waa asmaa alficlu mudaaric asaxiixu laakhir alficlu mudaaric almuctalu laakhir labadaasina waa afcaal lixdaa marka la nasbinayo fatx ayaa lagu nasbinaya calaamada labaad waxa weeyaan alif iyaduna waxay noqotaa calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati imise meelood bay degtaa hal mowdic mowdicaasina waxa weyan alasmaa alkhamsa calaamada saddexaadna waa alkasratu alkasra iyaduna waxay noqotaa calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxati imise meelood bay degtaa hal mowdic waxa weeyaan jamcu lmu'anas assaalim calaamada afraad waa alyaa alyaa iyaduna waxay noqotaa calaamatu nasbi niyaabatan can ilfatxa imise meelood bay degtaa laba meelood almuhana wa jamcu lmudakar assaalim u fiirsada haddaad eegtaan alifta iyo kasrada iyo ya-da imise meelood bay wada degen afar meelood bay isku degen aliftoo hal mowdica kasradoo hal mowdica ya-da oo laba mowdica waa afar afartu waa asmaa afartu waa asmaa suma calaamada ugu dambaysa shanaad waxa weeyaan xadfu nuun xadfu nuun isaguna wuxuu degayaa hal mowdic calaamatu nasbi buu noqonayaa niyaabatan can ilfatxa hal mowdic mowdicaasina waxa weeya ficil waa alafcaalu alkhamsatu halkaa waxaynu kaga baxnay marka calaamaatu annasbi iyo mawaadicu calaamaati nasbi walilkhafdi khafdihii waxaa u sugnaaday halaau calaamaatin sumada saddexa alkasratu hoos dhigi walyaa-u iyo ya-di walfatxatu iyo kordhigi wuxuu bilaabay qeybtii saddexaad ee ka mida qaybihii icraabka waxa weeyaan alkhafdu wuxuu ka hadli doonaa marka khafdaha calaamaadka lagu garanayo iyo calaamaadka khafduhu meelahay degayaan calaamaat lkhafdi iyo mawaadicu calaamaati lkhafdi ilaa waxaynu idhi afartii qaybood ee icraabka qeyb kastoo ka midi waxay yeelanaysaa laba arrimood calaamaad lagu garanayo iyo calaamaadkaasi mawaadic ay degayaan waxaynu ka soo baxnay marka rafcihii calaamaadkii lagu garanayey iyo mawaadicdii ay degayeen nasbihii calaamaadkii lagu garanayey iyo mawaadicdii ay degayeen halkan wuxuu ka bilaabayaa khafdihii khafdaha calaamaadkii lagu garanayey iyo calaamaadkaasi meelihii ay degayeen wuxuu yidhi khafdihii wuxuu leeyahay saddex calaamadood macnaha waxa weeyaan lafdigani inuu makfuud yahay waxaynu ku garanaynaa saddexdan calaamadood baynu ku garanayna alkasratu waa kasradii waa hoos dhigi walyaa-u iyo xarafka ya-da loo yaqaano walfatxatu iyo xarafka loo yaqaano kordhiga iyo xarakada loo yaqaano kordhiga waa saddexdaa weeyaan alkasratu hoos dhigi waa xarako walyaa-u ya-dii waa xaraf walfatxatu fatxadii oo kordhigiya oo iyaduna xaraka ah wuxu uhi walilkhafdi khafdihii waxaa u sugnaaday halaau calaamaatin sumado saddexa alkasratu hoos dhigi walyaa-u iyo ya-di walfatxatu iyo kordhigi marka waxaa ugu asalsan calaamaat lkhafdi kasrada labada kalena naaib bay ka noqonayaan fa ama alkasratu hoos dhigi miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdihii ayay sumad u ahaanaysaa fii alaaati mawaadica meelo saddexa dhexdood filismi ismigii dhexdiisa almufradi ee mufradka ahaa almunsarifi ee sarfuumay wa jamci tagsiiri jejebinta jamceeda dhexdiisa jamci almunsarifi sarfoomayey wa jamci lmu'anasi dhadiga jamciisa dhexdiisa jamci assaalimi ee nabadgalay calaamaat lkhafdi waa saddex buu yihi musanifku saddexdaas waxa weeyaan alkasratu walyaau walfatxatu waxa ugu asalsan baynu nihi kasrada labada kalena naa'ibataani can ilkasrati kasrada ayay ka naa'ib noqonayaan calaamaat lkhafdi waa saddex waaye mawaadicu calaamaat alkhafdi waa imse meelahan calaamaadka khafduhu ay degayaan waxa weeyaan sideed oo koob iyo tobankii la icraabiyey waxaa laga reebi doonaa saddexdii ficilka mudaaric baa laga reebi doonaa ficil mudaaric oo saxiixulaakhira iyo ficil mudaaric oo muctalulaakhira iyo alafcaalu alkhamsatu waa laga reebaya waayo afcaasha iyada lama khafdiyo horeynu usoo marnay oo sheekhaan soo yidhi walaa khafda fiiha afcaasha lama khafdiyo markaynu maraynay rafcaha markaynu maraynay koob iyo tobanka waa la rafciyey nasbaha markaynu maraynayna koob iyo tobanka waa la nasbiyey waayo rafcaha iyo nasbuhu maxay ka dhexeeyeen asmaada iyo afcaasha waynu soo tilmaanay laakiin khafdaha marka la marayo waxaa la khafdinayaa un asmaada waayo khafduhu wuxuu gaar ku ahaa asmaada ayuu gaar ku ahaa marka afcaashii lama khafdinayo jasmaha inoo soo socdaana afcaashuu gaar ku yahayo saddexda mowdic ee ficilka un baa la jasmin doonaa sideedda ismiga daahirkaana waa laga reebi doonaa marka waa in sidaa loo fahmo mawaadicu calaamaati alkhafdi waa sideeddii ismiga daahirka oo keliya saddexdii ficilka mudaaric waa laga reebaya waayo saddexdan calaamadood sidee baa loogu qaybinayaa sideeddaa mowdic saddexdan calaamadood waxaa ugu asalsan alkasratu kasradu markay tahay calaamatu lkhafdi waxay degaysaa saddex mowdic oo ka mid ah sideeddaa mowdic macnaha saddex meelood ayaa marka la khafdinaya waxaa lagu khafdinaya kasraa lagu khafdinaya saddexdaa meelood waa saddexdee alismu lmufrad almunsarif iyo jamcu taksiir almunsarif iyo jamcu lmu'anas assaalim labadii munsarif iyo jamcu lmu'anas assaalim saddexdaa marka la khafdinayo waxaa lagu khafdinaya kasraa lagu khafdinaya mowdica koobaad ee marka la khafdinayo kasra lagu khafdinayo waa kee ismi mufradah oo munsarifa arrimihiinu ha isku xidhnaadaan ismi mufrad oo munsarifa markii la rafcinayay maxaa lagu soo rafciyey damma waataynu soo lahayn jaa-a zaydun markii la nasbinayay maxaa lagu soo nasbiyey fatxa ra-aytu zaydan waataynu lahayn maantoo la khafdinayana waxaa lagu khafdinaya kasra waxaad odhanaysaa marartu bizaydin marartu waa ficil iyo facil ba'daasi waxa weeyaan xarfun min xuruufi اlkhafd zaydin ismun makfuudun bilba wa calaamatu khafdihi kasratun ظaahiratun calى aakhirihi liأnnahu ismun mufradun munsarif u fiirsada zaydin waxaynu odhana waa ismi la khafdiyey caamilka khafdiyeyna waa ba'daa gashay weeyaan wacalaamatu khafdihi calaamada lagu garanay inuu khafdisayna kasratun ظaahiratun calى aakhirihi waa kasrada aakhirkiisa ka muuqata waayo kasra maxaa loogu khafdiyay liannahu ismun mufradun munsarifun waa ism mufrado munsarif ism mufrado munsarifa marka la khafdinayana waxaa lagu khafdiyaa kasra mowdica labaad ee kasradu ay degayso markay tahay calaamatu lkhafdi waxa weeyaan jamcu taksiir almunsarif jamcu taksiirkii munsarifka ahaa jamcu taksiir almunsarif maxaa lagu soo rafciyey dammaa lagu soo rafciyey jaaa rijaalun maxaa lagu soo nasbiyey fatxaa lagu soo nasbiyey ra-aytu rijaalan maxaa lagu nasbinaya kasraa lagu maxaa lagu khafdinaya kasraa lagu khafdinaya waxaad odhanaysaa marartu birijaalin lirijaali nasiibun oo kale wa marartu ficil iyo faacil ba'daas xarfun min xuruufi اlkhafdi rijaalin ismun makfuudun bilba wacalaamatu khafdihi kasratun ظaahiratun calى aakhirihi liannahu jamcu taksiir almunsarif rijaalin waxaynu odhana waa ismi makfuuda ismi la khafdiye wey caamilka khafdiyena waa ba'daa gashay calaamada lagu garanayo inuu khafdisan yahayna waa kasrada aakhirka saaran oo maxaa kasra loogu khafdinaya liannahu jamcu taksiir almunsarif kaasina waa mowdica labaad mowdica saddexaad ee kasradu ay degaysa markay tahay calaamatu lkhafdi waa jamcu lmu'anas assaalim jamcii mu'anaska ahaa ee saalimka ah jamcu lmuanas asaalim isaga muu odhanin almunsarif waayo culammadu waxay idhahdeen dhammaantii isagu waa munsarif isagu waa wada munsarif hal mowdic marka laga reebo oo kutubta dambe ay noogu iman doono insha allahu tacala laakiin ismiga mufradka dee waxaynu soo marray inuu noqdo munsarif iyo غayr munsarif jamcu taksiirkuna inuu noqdo munsarif iyo غayr munsarif marka inaynu soo tafsiilinay ismiga mufradka markaynu maraynay rafcaha iyo nasbaha kadalik jamcu tagsiirkana aynu soo tafsiilinay waxa weeyaan waxay ahayd arin waxtar labay ahayd waayo halkan ayna anfici lahay haddaynaan hore usoo baran lahayn ismiga mufradki inuu noqdo munsarif iyo hayr munsarif jamcu tagsiirkuna uu noqdo munsarif iyo hayr munsarif halkana ay nagu adkaan lahayd marka waa la arkaa waan filaya tafsiilka nafcigiisa jamcu lmuanas asaalim marka la khafdinayo isagana waxaa lagu khafdinaya kasraa lagu khafdinaya maxaa lagu soo rafciyey dama jaaءat ilmuslimaatu maxaa lagu soo nasbiyey kasra ra'aytu lmuslimaati maxaa lagu khafdinaya isla kasradii lagu soo nasbiyey unbaa lagu khafdinaya oo waxaa la odhanaya marartu bilmuslimaati calaamatu nasbihiisu waa kasra calaamatu lkhafdihiisuna waa maxay kasra weeyaan oo maxaynu ku kala garanna dee caamilka meesha yaalunbaad eegeysa caamilka meesha yaalla hadduu doonayo nasbe hadduu doonayo kasradaasi waa calaamatu nasb ra'aytu almuslimaati almuslimaati waa mafcuulu bihi sooma mafcuulu bihina waa mansuub caamilka meesha yaalla hadduu khafdo doonayana dee waxa weeyaan kasradaasi waxay noqonaysaa calaamatu lkhafd marartu bilmuslimaati amba marartu bilhindaati markaad tirahdo kasradaasi waa calaamatu alkhafdi maxaa u daliila waayo dee caamil khafdiya galo xaraf ka mida xuruuftii khafdaha oo ba'da ayaa ka horeeya maxaynu odhanaa marartu bilhindaati marartu waa ficil iyo faacil soo ma bilhindaati albaau xarfun min xuruufi اlkhafd alhindaati ismun makfuudun bilbaa'i wa calaamatu khafdihi kasraة ظaahiraة calى aakhirihi liأnnahu jamcu اlmuanas asaalim alhindaati waxaynu odhanaa waa ismi makfuuda caamilka khafdiyena waa ba'da calaamada lagu garanay inuu khafdisan yahayna waa kasrada aakhirka saara maxaa kasra lagu khafdiya liannahu jamcu lmuanas asaalim jamcu lmuanas asaalimna waxaa lagu khafdiyaa kasra fa ama alkasratu hoos dhigi miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdihii ayay sumad u ahaanaysaa fii alaaati mawaadica meelo saddexa dhexdood filismi ismigii dhexdiisa ismigii almufradi mufradka ahaa ismigii almunsarifi sarfoomay munsarif maxaa la yidhahdaa man wuxuu aqbalayaa tanwiintii iyo hoosdhigi waa tan hoosdhig lagu khafdinayaba wa jamci tagsiiri jajaminta jamceeda dhexdiisa jamcii almunsarifi isaguna sarfoomi isaguna de wuxuu aqbalaya tanwiintii iyo hoosdhigi wa jamci lmuanasi dhadiga jamciisa dhexdiisa jamci assaalimi nabadgalay wa amalyaau ya-dii miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdihii ayay sumad u ahaanaysaa fii alaaati mawaadica meelo saddexa dhexdood fi lasmaai asmaadii dhexdeeda alhamsati ee shan tahay wa fi taniyati ismigii labada laga dhigay dhexdiisa waljamci iyo jamcii dhexdiisa calaamada labaad ee khafduhu uu yeelanayo niyaabatan can ilkasrati waa alyaa alyaa iyadu waxay naa'ib ka tahay kasradii oo asal maaha ya-du markay tahay calaamatu lkhafdi niyaabatan can ilkasrati waxay degtaa saddex mowdic ayay degtaa kasradu saddex mowdic bay degtaa ya-duna saddex mowdic bay degeysaa durtaba lix baynu haynaa ka mida sideedii saddexdaa mowdic waxaa weeyaan alasmaau alkhamsa iyo almuhanna iyo jamcu lmudakari saalim u fiirsada saddexdani markay marfuuc ahaayeen way kala socdeen markay mansuubka ahaayeenna labaa wada socdeen midna gaar buu socday maanto ay makfuud yihiinna way isku soo lagu dareen saddexdoodaba ya baa lagu wada khafdinaya marfuuc markay ahay way kala socdeen alasmaa اlhamsa maxaa lagu rafcin jiray waaw jaaa abuuka almuhana maxaa lagu rafcin jiray alif jaaa almuslimaani jamcu mudakari saalim maxaa lagu rafcin jiray waaw jaaa almuslimuuna cafwan markay marfuuc ahaayeen waxaa wada socday alasmaau alkhamsatu iyo jamcu mudakar asaalim ha labadaasi way wada socdeen markay marfuuc ahaayeen oo alasmaa اlkhamsana waxaa lagu rafcin jiray waaw jamcu mudakari saalimna waxaa lagu rafcin jiray waaw jaaa abuuka iyo jaaa almuslimuuna waxaa laakiin gaar uga socday almusanna oo marka la rafcinayo waxaa lagu rafcin jiray alif waxaad odhanaysaa jaaa almuslimaani markay mansuubka ahaayeenna waxaa wada socday almusanna iyo jamcu lmudakar assaalim labadooda waxaa lagu eh, nasbin jiray ya baa lagu nasbin jiray waxaynu odhanaa ra'aytu almuslimayni iyo ra'aytu almuslimiina waxaa laakiin gaar uga socday oo gooni u taagnaa alasmaa alkhamsa oo maxaa lagu nasbin jiray alif ra'aytu abaaka maantoo la khafdinayana saddexdoodaba ya baa lagu khafdinaya niyaabatan can ilkasrati waxaad odhanaysaa marartu biabiika marartu bilmuslimayni marartu bilmuslimiina markaas sidaa ha loola socdo ya-du waxay degaysaa baynu nidhi markay tahay calaamat lkhafdi niyaabatan can ilkasrati saddex meelood mowdica ugu horeeya waxa weeyaan alasmaau alkhamsatu marka la khafdinaya waxaa lagu khafdinaya ya baa lagu khafdinaya maxaa lagu soo rafciyey waaw baa lagu soo rafciyey jaa abuuka maxaa lagu soo nasbiyey alif ra'aytu abaaka maxaa lagu khafdinaya ya marartu biabiika saddexdu way kala duwanaya soo ma ee waaw iyo alif iyo ya marartu biabiika marartu ficl iyo facil ba'daasina xarfun min xuruufi اlkhafd abiika ismun makfuudun bilba wacalaamatu khafdihi alyaau niyaabatan can اlkasrati liأnnahu ismu min alasmaءi اlkhamsa Eh, wahuwa mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu cala اlfatxi fii maxali khafdin mudaafun ilayh abiika maxaynu odhanayna waa ismi makfuuda caamilka khafdiya waa ba'd calaamada khafdaduna waa ya-da niyaabatan can ilkasrati kasradii bay naa'ib ka tahay maxaa ya loogu khafdiyey liannahu ismun min alasmaai alkhamsa waana mudaaf kaafkuna mudaafin leh mowdica labaad ee ya-du ay noqonaysa calaamatu lkhafdi niyaabatan can ilkasra waa almusanna maxaa lo odhanaya marartu bilmuslimayni marartu waa soo icraabnay ba'dana waynu icraabnay almuslimayni ismun makfuudun bilba wacalaamatu khafdihi alyaau niyaabatan can ilkasra liannahu musanna wanuunu ciwadun can itanwiin fi lismi mufrad almuslimayni waa ismi makfuuda caamilka khafdiya waa ba'da calaamada khafdadu waa ya-da nuunka ka horeysa niyaabatan can ilkasrati ya-daasina waxay naa'ib ka tahay kasradii oo maxaa ya loogu khafdinaya liannahu ismun liannahu musanna liannahu musanna musannaha markii la nasbinayey maxaa lagu soo nasbiyey ya soo maha maantoo la khafdinayna maxaa lagu khafdinaya ya marka xaalada nasbaha iyo xaalada khafdaha waa isku mid xaalada rafcaha iyada alif baa lagu soo rafciyey oo ishkaal ma laha Eh, waxaynu soo lahayn jaa almuslimaani laakiin waxaa isku dhehgelmaya xaalada nasbada oo ya lagu nasbinayo ra'aytu lmuslimayni iyo xaalada khafdaha oo lagu khafdinaya ya marartu bilmuslimayni laakiin maxaa lagu kala garanaya waa sidii jamculmu'anas asaalim oo kale waxaa lagu kala garanaya caamilka caamilka meesha yaalla hadduu nasbo doonayo dee ya-du waa calaamatu nasb hadduu khafdo doonayana ya-du waa calaamatul khafdi ishkaal ma laha mowdica saddexaad ee ya-du ay noqonayso calaamatul khafdi niyaabatan can ilkasrati waxa weeyaan jamcu lmudakar assaalim isagana marka la khafdinayo ya ayaa lagu khafdinaya maxaa lagu soo rafciyey waaw jaaa almuslimuuna maxaa lagu soo nasbiyey ya ra'aytu lmuslimiina maxaa lagu khafdinaya isla ya-dii lagu soo nasbiyey uun waxaad odhanaysaa marartu bilmuslimiina maxaa lagu kala garanaya markuu yahay mansuub iyo markuu yahay makfuud ilan labadaba ya baa meesha taala ya baa lagu nasbinaya ya baana lagu khafdinaya caamilkaad ku kala garanaysa marka sidaa ula socdo maxaynu odhanaa marartu bilmuslimiina almuslimiina ism makfuud bilba wacalaamatu khafdihi alyaau niyaabatan can ilkasra liannahu jamcu mudakar asaalim wanuunu ciwadu can tanwiin fi lismi lmufrad almuslimiina waa ismi makfuuda caamilka khafdiya waa ba calaamada khafdaduna waa ya-da niyaabatan can ilkasrati kasradii bay bedel ka tahay oo maxaa loogu khafdinayaa ya liannahu jamcu lmudakar asaalim wa ama lyaau ya-dii miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdii ayay sumad u ahaanaysaa fii alaaati mawaadica meelo saddexa dhexdood fil asmaai asmaadii dhexdeeda alkhamsati ee shan tahay wa fi taniyati ismigii labada laga dhiga dhexdiisa almusana buu ka wada والجمع iyo jamci dhexdiisa jamcaasna waa jamc mudakr asaalim wa ama alfatxatu kordhigii miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdihi ayay sumad u ahaanaysaa fi lismi ismigii dhexdiisa ayay sumad ugu ahaanaysaa alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomay calaamada saddexaad ee khafduhu uu yeelanayo waa alfatxatu fatxaduna waxay noqotaa calaamat lkhafdi calaamat min calaamaati alkhafdi niyaabatan can ilkasrati kasradii bay naa'ib ka tahay waayo fatxadu markay tahay calaamatu lkhafdi niyaabatan can ilkasra imise mowdic bay degtaa laba mowdic bay degaysaa ilan calaamaat lkhafdi waa sideed ismiga daahirka saddex kasraa degtay saddexna ya-baa degtay soo maa maxaa soo hadhay laba mowdic labadaa mowdicna marka la khafdinayo waxaa lagu khafdinaya fatxa lagu khafdinaya labadaasi waa labadee ism mufrado hayru munsarif iyo jamcu tagsiir hayru munsarif labadii hayru munsarif weeyaan oka marka labadaa mowdic weeyaan mowdica koowaad ee fatxadu ay degayso markay tahay calaamatu lkhafd niyaabatan can ilkasrati waxa weeyaan ismi mufrada oo hayru munsarif ismi mufrad oo hayru munsarifa marka la khafdinayo fatxa lagu khafdinaya maxaa lagu soo rafciyey damaa lagu soo rafciyey jaa-a axmedu maxaa lagu soo nasbiyey fatxa lagu soo nasbiyey ra'aytu axmeda maxaa lagu khafdinaya isla fatxadii lagu soo nasbiyey unbaa lagu khafdinaya oo waxaa la odhanayaa marartu biaxmeda markuu mansuubka yahayna waa la fatxinaya markuu makfuudka yahayna waa la fatxinaya maxaa lagu kala garanaya dee caamilka meesha yaallaa lagu kala garanaya marartu biaxmeda u fiirsada waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha biaxsana ha odhanin xarfuljarbaaba ku jire amba xarfulkhafdaaba ku jire maxay tahay fatxadani waa inaad fahamtay inuu yahay ism mufrad oo hayru munsarif ism mufrad oo hayru munsarifna waxaa lagu khafdiyaa fatxa lagu khafdiya marartu biaxmeda marartu waa soo icraabnay bacdana waynu soo icraabnay axmeda ismun makfuudun bilba wa calaamatu khafdihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi niyaabatan can ilkasrati liannahu ismun mufradun hayru munsarif axmed waa ism makfuud caamilka khafdiyena waa ba'da calaamada khafdaduna waa fatxada daalka saara niyaabatan can ilkasrati kasradii bay bedel ka tahy maxaa fatxa loogu khafdinaya liannahu ismun mufradun hayru munsarif ism mufrad oo hayru munsarifa weyn ism mufrad oo hayru munsarifana waxaa lagu khafdiya fatxa lagu khafdiya mowdica labaad ee fatxadu ay degaysa markay tahay calaamat lkhafdi niyaabatan can ilkasrati waxa weeyaan jamcu taksiir hayru lmunsarif jamcu taksiir hayru lmunsarif marka la khafdinayo isagana fatxa lagu khafdinaya niyaabatan can ilkasrati jamcu taksiir hayru lmunsarif maxaa lagu soo rafciyey dama jaaa rijaalun maxaa lagu soo nasbiyey fatxa lagu soo nasbiyey ra'aytu rijaalan maxaa lagu khafdinaya waxaa lagu khafdinaya fatx fatxadii lagu soo nasbiye unbaa lagu khafdinaya wabittaali waxaa lagu kala garanaya inuu mansuub yahay iyo inuu makfuud yahay caamilka waxaad odhanaysaa sallaytu fii masaajida min maxaariiba watamaahiila soo qur-aanku ma jirto yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaahiila min maxaariiba jamcu tagsiir hayru munsarif weya waa makfuudun bilfatxa sallaytu fii masaajida sallaytu waa ficil iyo faacil fiidaasina xarfun min xuruufi اlkhafd masaajida smun makfuudun bifii wa calaamatu khafdihi fatxatun ظaahiratun calى aakhirihi niyaabatan can اlkasra liannahu jamcu taksiir hayru munsarif masaajida waa ismi makfuud caamilka khafdiye waa fiida ka hormartay calaamada khafdad waa fatxada niyaabatan can ilkasrati fatxadaasi maxay naa'ib ka tahay kasradii oo maxaa fatxa loogu nas loogu khafdinayaa liannahu jamcu tagsiir hayru lmunsarif waayo waa jamcu tagsiir hayru munsarif jamcu tagsiir hayru munsarif marka la khafdinayana fatxa lagu khafdinaya waka marka fatxaduna markay tahay calaamatu lkhafdi niyaabatan can ilkasra waxay degtaa labada mowdic ism mufrad oo hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarif waa labadii hayru lmunsarif wa ama alfatxatu kordhigii miya fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan sumad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdihi ayay sumad u ahaanaysaa filismi ismigii dhexdiisa ayay ugu ahaanaysaa alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomeyn mowdic buu ka dhigay laakiin de maxaa ka soo baxaya labaa ka soo baxaya mufrad iyo jamcu tagsir ism mufrad oo hayru munsarifa iyo jamcu tagsir ee hayru munsarif maxaa laga wadaa alladii laa yansarif tanwiin ma aqbalo hoos dhigna ma aqbalo lidalik waxaad arkaysaa in lagu khafdiyey fatxa lagu khafdiyey marka halkaana waxaynu kaga baxnay khafdaha labadiisii arrimood calaamaat اlkhafdi iyo mawaadicu calaamaat اlkhafdi khafdaha calaamaadkiisu waa imisa waa saddex alkasratu walyaau walfatxatu ee mawaadicu calaamaat اlkhafdina waa imisa waa sideedii ismiga daahirka waa yahay calaamaat اlkhafdi waxaa ugu asalsan kasrada imise mowdic bay degtaa saddex mowdic saddexdaa mowdic waa saddexde ism mufradoo munsarifa jamcu taksiir munsarifa jamcu lmuanas asaalim calaamada labaad waxaa weeyaan ya-da iyaduna waxay noqonaysaa calaamat اlkhafdi niyaabatan can اlkasrati imise mowdic bay degtaa saddex mowdic bay degaysaa alasma alkhamsa almuhana jamcu lmudaker asaalim calaamada ugu dambaysa calaamaadka khafduhu waxaa weeyaan fatxada fatxaduna calaamat اlkhafdi bay noqonaysaa niyaabatan can اlkasrati imise mowdic bay degaysaa laba mowdic waa labadii maa laa yansarif ism mufrad oo hayru munsarifa iyo jamcu taksiir غayru munsarif halkaasay maanta inoogu joogaysaa wallahu aclam wslى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbih wslama تsliima kasiira